bismillaahi raxmaan iraxiim kulan wacan oo wanaagsan khiyaartiina dhegaysata ay ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda wararka oo subax walba xilligan oo kale aad ka dhegaysataan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markii laga reebo subaxa jimcada ah saakayna waa subax isniin ah taariikhdu waxa ay ku beegan tahay labada bisha kow iyo tobnaad sanadka labada kun iyo labaatanka qodobada hadduu eebba raalli ka noqdo barnaamijka faaqidaadda wararka khiyaaray aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona arjiqabashada musharaxiinta guddoonka baarlamaanka labaad ee hirshabeelle ayaa maanta waxaa la filayaa in la qabto iyadoo ay xigi doonto khudbooyin ay ka horjeedinayaan musharaxiintaas baarlamaanka cusub oo kulan yeelanaya kulankaas baarlamaanku uu yeelanayo iyo araajiqabashada siday u socoto iyo dadaalka loogu jiro in guddoonka baarlamaanka la doorto barnaamijka faaqidaadda wararka ayaad ku dhegaysan doontaan waxaad kalood barnaamijka saaka ku maqli doontaan roob xoog leh oo saameeyey dadka danyarta ah ayaa xalay waxa uu ka da'ay magaalada muqdisho biyo xoog leh ayaa fadhiistay waddooyinka dad barakacayaalana waxay ka cabanayaan roobkaas oo dhibaato u geystay waxaad maqli doontaan horyaheenna abtow oo soo maray waddooyinka magaalada muqdisho islamarkaana ka mid ahaa dad ku xayirmay oo ka hadlaya dhibaatada haysata barakacayaasha iyo roobkaas oo biyo badan magaalada dhigay waxaad kalood barnaamijka saakay ku dhegaysan doontaan magaalada xudur oo xarun u ah gobolka bakool waxaa ka socda muddooyinkan mashaariic horumarineed oo ay iska kaashanayaan shacabka ku nool magaaladaas iyo maamulka degmada mashaariicdaas siday u socoto waxaan ka waraysan doonnaa guddoomiyaha degmada xudur maxamed macallin oo aan qadka taleefonka kula xiriiri doono qodobadaas iyo qodobo kale ayaan barnaamijka idinkugu haya anigoo ah liibaan cabdi caddow ee idinla socodsiinaya cabdisalaan mukhtaar ayaa farsamayn doona waa mar kale iyo barnaamijka faaqidaadda wararka waa tahay dhegaystayaal aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka faaqidaadda wararka aynu ku soo qaadanayna ee sida hordhaca barnaamijka aad ku maqasheen roob xoog leh ayaa ka da-ay xalay magaalada muqdisho wuxuuna bilowday saqdi dhexe abaaro labadii ku qiyaasan roobkaas waxa uu saameyn ku yeeshay dadka danyarta ah sidoo kale wadooyin magaalada ka mida ayuu xayiray oo gaadiidka ayaa si wanaagsan saakay iskugu gooshi waayey dadka ku xayirmay wadooyinka xiran waxaa ka mid ahaa waryaheenna muuse cismaan abtow oo istuudiyaha sideedaad ee raadiyo muqdisho igula sugan muuse soo dhowow bal ka waran roobka xala da-ay iyo meelaha soo martay iyo sida uu u biyo dhigay iyo dadka barakacayaasha intaa ka warqabto saameynta ku yeesha
liibaan aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay waa kaaga mahad celinaya marka koowaad runtii saakay waxaa jirtay xalay roob aada u xoogan oo roob mahiigaana ayaa wuxuu ka da-ay caasimadda magaalada muqdisho kaasi oo bilowday saqda dhexe ee xalay roobkaasi runtii wuxuu sababay in ay go-aan wadooyin muhiim u ahaa isu socodka dadka iyo gaadiidka saaki arasaydii maraan runtii kasoo tegey mid ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir ayaan runtii waxaan ku go-doomay qaybo ka mid ah wadooyinka magaalada muqdisho taasi oo ay jareen ama ay fadhiyeen biyo aada u xoog badan wadooyinkaasi waxaa ka mid ah runtii wadada horumarta afasiyoni oo iyadoo biyo aada u xoogan ay fadhiyeen sidoo kale bajaaj ayaan saarnaa wadadaas waa mari waayey haddana waxaan isku dayey dhanka iyo dekeda inaan soo aado runtii degmada xamar jajab gobolka banaadir wadada ee loo yaqaano israac ama dekada horteeda marta iyadana biyo aada u xoogan ayaa fadhiyey gaadiid ayaa halkaasi ku go-doonsanaa runtii n haddana waan ka soo laabanay waxaan isku daynay dhinacan iyo inaan soo marno wadadan muxuu ahaaye ansaluti la yidhaahdo iyadana runtii waxaa ka jiray jaam aada u xoog badan ciriiri gaadiidkii dhan ee wadooyinkaasi kasoo leexday ayaa waxay liibaanuhu isugu yimaadeen wadada muxuu ahaaye ansaloti halkaasi ayaa waxaa madaxa iskula jiray gaadiidka waaweyn ee xamuulka ah ee ka shaqeeya dekada iyo gaadiidka noocyadiisa kala duwan kuwa raaxada bajaajta iyo gaadiid aada u fara badan runtii halkaasi dhib badan ayaa ka jiray muuse waa mahadsan tahay ila joog waxaa qadka ku jira saynab yuusuf weheliye oo ah guddoomiyaha degmada boondheere boondheere waxay ka mid tahay meelaha u nugul markuu roobka da-o magaalada kale degmooyinka ku hareereysan markii roobka da-o guud ahaan degmadaas waa meel godan biyaha ayaana ku hoora ayadaa nooga warbixinaysa oo qadka ku jirto ee guddoomiye soo dhowow barnaamijka faaqidaada wararka ee raadiyo muqdisho faahfaahin naga sii barakacyaasha degan boondheere iyo roobabkii xalada ay saameynta ay yeesheen
warkiina waa gaaban yahay laakiin warkaaga ma aqaan waa gaaban yahay aada iyo aad inaa xoogaa kor u dhigtaan jeclaa lahay
san tahay guddoomiye ku soco roobabkii xala da-ay iyo barakacayaasha degmadaada degan ee xaaladooda faahfaahin naga sii
alxamdulilah xalay waxaa da-ay roob xoogan saq dhexe ilaahay baa mahadda iskale waa nimco ilaahay keenay laakiin annagu waa u nugulnahay haddaan reer boondheera nahay biyaha magaalada oo dhan ka yimaada afarteeda koono ayaa degmadan kusoo hoobta wartii way buuxsantay degmadii xarunta biyaha ma gelin laakiin maxay ahayd saldhiggii ilaa degmadii horteeda ilaa meel walba waa xidhan tahay saaka degmadu meel laga soo gala ma leh ceelow muddo iyo ceelow macalin sidoo kale cidihii deganaa way ka barakaxeen gobolka banaadir guddoomiye cumar guddoomiyaha howlaha guud xalay saq dhexe maxay ahayd wuu la qaybsaday uu nala qaybsaday yacni maxay tahay iyadoo roobka da-aayo ayuu yimid meesha saakana booyadaa lasoo diray inkastoo booyaduhu yar yihiin oo aysan wax ka taraynin biyaha yaalla iyo booyaduhu islahayn gurmad gobolka waa noo soo diray marka insha allahu tacaala hadda waa nimco ilaahay keena annaguna meel godaho biyaha markasta u nugulaan maaragtay deganaa ma garan
waa garta guddoomiye nimco ilaahay keena waaye dhanka kalena saameyn masiibo ah waxay ku yeelan kartaa bini aadanka gaar ahaan dadka magaalada muqdisho degan markii laga tago meesha aad ku shaqaynayseen oo war xoog badan ay ku taallo oo haddii buux dhaafto meesha aad ku shaqaysaan iyo goobaha xafiisyada gala waxaa jira dad dhiban oo aanan guryo haysan oo cooshado degan dadkaas ma ka warqabtaa oo degmadaada ku nool
annaga degmadeenna cooshaduhu kuma badna jiingadaa ku badan dadka barakacayaasha oo jiingaday degan yihiin jiingadaha meeshii biy gurigii biyo galaan biyaha dadku waa iska dhuraan wax hadda geeriya oo dhimasho ah ma dhicin laakiin guryo biyo galeen way jiraan ma garat
waa gartay soo noqnoqoshada degmada oo biyaha ugu badan ay ku hooraan haddii maamulka gobolka aada la xiriirtay wax xalama loo waayay xalma loo waayay degmada in biyaha laga leexiyo oo si un loo sameeyo
xal degma waxaad og tahay kollay magaaladaad joogtaaye magaalada degmadan keliya ma ahan waxaad og tahay inta meelood oo macal faras magaalihii lamber afar meel kasta biyuhu siday u galaan mar walba xalka waa waa la isku dayaa oo rajo la-aanu ma jirto laakiin xalkii raba lama gaarin xalkal raba wuxuu imaan karaa markii bulaacadihii la furo ma garatay oo badda biyaha ku shuri jiro marka iyadoon bulaacadihii la furin ma imaanayso xal weynu ma imaanayso laakiin dibjoojin iyo wax saasa maaragtay wixii markaa awooddu la eg tahay waa la sameeyaa
maxaa is leedahay oo caqabada oo loo furi la-yahay magaalada muqdisho dadkii joogi jiray waa yaqaanaan waxay ahaayeen tubooyin dhulka maro oo badda geeya ayay lahaayeen muddo dhowr sano ana cabashadaas waa soo laalaabatay magaalada dhan waxay noqotay meel biyo fariistaan ka maamul ahaan dadaal ma ku bixiseen sababta keentay in tubooyinkaas la furi waayo oo magaaladu ay nadiif u noqon laadahay
codkaagu horta aadau iigu gaaban yahay hase ahaatee maxay ahayd ishe ka maamul ahaan annagu waxaan qaban karno waan qabanaa gobolkuna wuxuu qaban kara wuu qabtaa macal maxaanku idhaahdaa dawladda dhexe yacni dadaalku ma yara waad og tahay de annagu ma nihin dawladdu waynoo xoog lama nihin laakiin intii tabarteena wixii la qaban kara waa la qabtaa
aada iyo aad ayay u mahadsan tahay waxay ahayd guddoomiyaha degmada boondheere saynab yuusuf weheliye oo qadka taleefonka iigu warramaysay waxaan ku laabanaynaa waryaheena muuse cismaan oo warbixintii ku saabsanayd dhibaatadii uu soo arkay inooga warramayay muuse ku socod aad iyo aad ayaad umahadsan tahay liibaan mar kale n runtii n waxaa weeyaan waxaa jirtay marka n wadooyinka n qeybaha kala duwan waxaan soo maray n qeybo ka du eh, ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir marka n biyo fadhiisid aad u xoog badan ayaa ka jirta waxaa kaloo taa dheer liibaanow n xaafadaha n n xamar jajab iyo n qeybo ka mid ah n waa beri waxaa go- ka qodmay godad aad u waaweyn taasi oo n n meelaha qaar jidcadayaashii caadiga ahaa ayaa go-an n xataa aan la mari karin n wadooyin hor leh oo muxuu ahaye oo roobkii xalay burburiyay ayaa jira n waxaa jira sidoo kale eh, dadka danyarta iyo barakacayaasha ee degan n kaamamka n dadka barakacayaasha ay ku nool yihiin oo ay de- oo degan n aqala ka samaysan baca iyo cowshado iyaguna dhibaatooyin badan iyo saameyn badan ayuu ku yeeshay waxaa kaloo uu saameynta xoogan uu ku yeeshay roobka xalay n ka mid ah n muxuu ahaaye n meelaha n dadku eh, suuqyada oo kale ayaa ka mid ah biyo ayaa buuxa oo dadka biyaha ayay dhex jiirayaan n ma- n- n- suuqyada qaar waa la geli la-yahay oo biyihii eh, roobkii xalay de- n- ka da-ay caasimada magaalada muqdisho ayaa loo geli la-yahay n sidoo kale n wadooyinka qaar oo la dhisay oo iyaguna eh, dib dib u dhis iyo dayactir lagu sameeyey ayaa ka mid ah n meelaha eh, biyaha roobku sida xooggan ay u fadhiyaan sida eh, number afar markaad aado oo kale n meeshii somalilands la dhihi jiray biyo ayaa fadhiya n qeybo ka mid ah wadada debka n meelo ka mid ah ayaa biyaha xooggan ay fadhiyaan waxaa ka mid ah n meelaha roobka saameynta xooggan ku yeeshay n degmada hodan ee gobolka banaadir ayaa ka mid ah sida n meeshii n muxuu ahaaye n bulaacadii la- la la oran jiray siigaale ayaa ka mid ah n runtii roob aad iyo aad u xoogan ayaa ka da-ay siigaale waxay ka mid tahay meelaha n mar walba ay kusoo laalaabtaan waxaa ku taalla war aad u weyn oo bulaacad ah n n ma jiro n r- wadadii eh, ka ka samaysana siigaale n qeybo ka mid ah sidoo kale roobka ayaa jaray n dhowr mar ayaa la dhisay oo laisku dayey in la sameeyo marka liibano waxaad moodaa gobolka banaadir wuxuu wadaa dadaallo aad u xoog badan dadaallo kala duwan ayuu wadaa laakiin n muxuu ahaaye Eh, eh, muuse waa mahadsan tahay ila joog Eh, waxaan rabaa inaan qadka taleefonka ayaan ku wareysanaya guddoomiyaha degmada dharkeenley maxamed guhaad waa guhaad cabdi warsame oo qadka ku jira Eh, waxaana ka wareysan doonaa degmada dharkeenley oo barakacyaal degan yihiin degmo weyn oo ballaaran ah ee roobka xala da-ay iyo saameynta uu yeeshay intuu ku ogyahay Eh, guddoomiye barnaamijka faaqidaada kusoo dhowow faahfaahina naga sii eh, degmadaada iyo xaalkeeda siduu yahay
Een, idaacadda bahda waa waa si fiican waa inigu mahad celinayaa sida diiran ee dawlakudu noo xod wareysateen oo noo noo ogaateen waxaan ku sugannahay horta degmada waa degmada halgan xoogaa hafsiga kaa gashay dhakeyn dhakeyn leymaan waa halgan halgan
waa gartee
waa degmo aad u ballaaran sentraalka gobolka hiiraan ku taallo een, kuna dhisan dadka een, xoolaha iyo beerahana ku dhisan sideedana banka badan baa degmadu waa beeraley waxay leedahay degmadu webiga shabeellana wuu maraa een, ilaahi subxaana watacaalana wuxuu kaloo siiyey een, togaga ayaa ku leexdo dhul weyn oo aada u ballaaran oo kilomitarkiisu yahay shan iyo toban shan iyo toban iyo biyuhu fadhiistaan oo dhulbeereeda sida daraasantiinba webiga shabeelle saloogan lagama goosan wax qudul daruuriga ummadda kasoo geli jiray ee raashinka ahay waa la- ee, mar alla markii la dhigaba waati biyo ay qaadayeen Een, midaan kaleetana iyaduna sidoo kaleete waa lamisay noqotay Een, mar walba markii biyuhu ka baxaan oo beeraha la tabco kuwii kaloo sanadka haddana ku imaanayay sanadkaana ugu fiicneed marka een, iyadoo hadda marka baxi lagu dhigay ninka ugu horeeya uu ka goosanayo tii kaleetana ay kusii taallo ayay biyihii ku yimideen Eh, waa mahadsan tahay guddoomiye Eh, dhegeystayaasha waxaan ka raalli gelinaynaa guddoomiyaha degmada dharkeenley oo gobolka banaadir ayaan ku qaladnay Eh, guud ahaana waxaan ka hadlaynay roobabkii soomaaliya ka da-ayey waa guddoomiyaha degmada halgan Eh, guddoomiye ku soco bal eh, magaaladaas iyo xaalkeeda iyo roobabkii da-ay iyo saameynta guud ee uu ku yeeshay roobka eh, ka curtay soomaaliya gobolka hiiraan bartamihiisa ayuu ku taallaa Eh, bal faahfaahinta sii wad
waa sida anigu sheegay degmadu gobolka hiiraan bartamihiisa ku taallaa waa dad ku dhisan degmadu waxay ku dhisan tahay dhulbeereed waxay ku dhisan tahay xoolaha waktiyada waa iska ogtihiin marxalado badan ayay soo mareen degmadu waxyaalo badan oo haduulka usii dheerada waxaa jira xagga jidgooyaha ee iska jiro laakiin xagga raxmadda ilaahay iyadoo aad iyo aada dhibaato kulul u hayso oo dadka aad iyo aad u walwaliyaan iyadoo tii biyaha webiga ahayd ee beerihii ka go-een tii koreetana aana u waraabin ayaa ilaahay roobka u keenay alxamdulilah aad baa loogu diirsaday roobka aad iyo aadaa loogu diirsaday shalay waxaa noogu dambeysay koo iyo tobankii saac roobka qaybihiisa kale degmada qaybaheeda kaleeto marka waxaa usii dheeraada marka xoogaha degmada waxay leedahay dhul weereed oo isku weer ah soddon kilomitr oo isku weer ah shan iyo toban iyo shan iyo toban oo togog afar togay soo galaan beertaasoo marka waxa ah iyadoo hadda halkii ugu horreeyey laga bilaabay goosmada oo dadka oo wax ka helay beerta geedkii ku taallo ayuu waadiga ku yimid waxa waaye waa badweynta hindiya soo fukatay oo oo de meel qabsatoo kaleeto waa marka waadigaas iyo togogaas yimaadeen dhulbeereedkaas galaan wax alla wixii ku jira iyo wax alla wixii badarahay hadda dabaal ninkii uun lasdhihi karaa beertiisa waxba uun laga heli karaa dabaal ayaa gurmud loogu sameeya dabaal ayaa lagu soo madaxiyaa xoogagaas khasaaraha yarka uu soo gaara kuduldarooda hagto laakiin alxamdulilah waa kayr aad u badan ilaahay rooba noo keeno waa aadaa loogu shukrinayaa degmada marka aad bay ugu dirsatay roobka aad iyo aadayna duulka alxamdulilah uu daafaheeda ugu dahay iyo gudaheedaba aad bayna degmadu alxamdulilah u qabowday gacanta ilaah laga qabowga aad bay u qabowday
aad iyo aad u mahadsan yahay waa mahadsan tahay guddoomiye kaas wuxuu ahaa guddoomiyaha deegaanka halgan ee gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya oo ka hadlayay fatahaado iyo roobab da-ay iyo dadka oo dalag ka go-ay ka cabanayay dhanka kalena roobka da-ay deegaankaas barwaaqo ayuu u yahay oo dad ayaa ku diirsanaya iyo xoolaha oo muddo abaar ku jiray khiyaartiina dhegeysataa barnaamijka faaqidaada wararka ayaad dhegeysanaysaan roobabkii ka da-ay soomaaliya gaar ahaanna muqdisho ayaan diiradda saaraynay waryahana abtow ayaana stuudiyaha weli igula sugan oo ila falanqeynaya barnaamijka abtow bal soo koob barakacyaasha iyo dhibaatada jirta iyo inta aad aragtay wadooyinka xirme liiban waa mahadsan tahay runtii xamar ama muqdisho gobolkan banaadir waa magaalo madaxda iyo caasimadda magaalada muqdisho soomaaliya marka waxa weeyaan waxaa jira xaalado kala duwan mar walbana waxaa soo laablaabta mar kasta oo roob do-o saameynta iyo wadooyinka xirma waa taan sheegay wadooyin dhisan oo muxuu ahaa dib loo dayactiray oo aada iyo aada u wanaagsan ayaa dib u burburaya wadooyin kale oo la sameeyey sidoo kalena biyo fadhiisad ayay leeyihiinoo biyo ayaa fadhiistaa marka waxaa weeye muhiimaddu qaabkee looga samata bixin karaa caasimadda magaalada muqdisho in biyo fadhiisadku ay ka caaganaato isla mar ahaantana ay naqato magaalo nadiif ah oo muxuu ahaa biyo aanan fariisanin dadkuna si ay ugu fududaato howlahooda shaqo iyo dadka danyarta ama barakacayaasha saameynta mar walba uu ku yeesho arrintaasi iyadaa waxaan malaynayaa ama rajaynayaa maamulka gobolka banaadir iyo maamulada degmooyinka gobolka banaadirba in mar walba ayay ka feejigan yihiin isla mar ahaantana ay wadaan howlo iyo dadaalo mar walbana runtii dadaaladu way socdaan hase ahaatee arrintan oo mar walba ku soo laalaabanaysa caasimadda magaalada muqdisho saameynta iyo markastoo roob do-o biyuhu wadooyinka ay gooyaan bulaacadihii iyo ilihii muxuu ahaa badda ku shubayay biyaha oo xidhan iyaguna maamulka gobolka banaadir iyo maamulada degmooyinkana waa looga fadhiyaa oo shacabku waxay ka warsugayaan annagoo dhan aan ka warsugaynaa in howlahaasi ay waxweyn laga qabto maamulka gobolka banaadir uu furo ilihii yacni biyo mareennada ahaa ee badda ku shubayey oo markaasi wadada magaaladuna ay ahaan jirtay mid nadiifa marka bulaacada kala duwan ayaa xilligan oo kale markii roobka u yimaada ka dhashaan caafimaad darro kaneeco iyo dhibaatooyin kala duwan sida aan sheegnay bulaacada ku taalla degmada hodan iyo xamar weyne iyo bulaacado kale aada u fara badan xamrooyin oo kale markaan eegno xiliyadan oo roobka markuu do-oo kale waxay leedahay meelo biyo ay fadhiistaan bulaacad weyn ayaa ku taalla oo ninkii yaqaana degmada xamurweyne ku dhex taalla maamulka degmada xamurweynena waxay wadeen laftirkoodu dhowr mar warbixino aan ka diyaarinay oo aan u tagnay waxay sheegayeen in ay jiraan dadaallo ay ku doonayaan in ay ay ay biyahaasi bulaacaddu badda lagu daro oo dadaaladaas oo dhan marka laisku soo duubo weli waxaa taagan xaaladihii iyo marxaladihii kala duwanaa ee adkaa ee shacabka ay ku qabaan isu socodka iyo muxuu ahaaye in biyahaasi ay ka gudbaan sida suuqan muxuu ahaaye xamarweyne oo kale markaad tagto suuqa dhexdiisa lama geli karo waxaa fadhiya biyo aada u xoogan oo ka dhashay roobabka ka da-ayay caasimada magaalada muqdisho ayaa jira xamar jajab oo kale aan soo marnay waataan sheegnay dekeda horteeda ama lama mari karo xaggan lagama gooshi karo dhinacan xamureyne lagama tegi karo go-doono kala duwan oo shacabka iyo dadka muxuu ahaaye danyarta ah ee ka taagan iyo isu socodka marista wadooyinka ayaa jira degmooyinka gobolka banaadir qeybo ka mid a degmada dharkeenley oo kale iyadana waxaa laga sheegayaa in dhibaatooyin aada u fara badan oo ka dhashay roobka ay ka jiraan boondheero oo kale oo hadeertan goor dhoweete maamulka oo hadlay ayaa iyadana ka mid ah libaanow guud ahaan markaan isku soo xoorino waxaa loo fadhiyaa shacabka soomaaliyeed ay ka dhursugayaan maamulka gobolka banaadir iyo maamulada degmooyinka gobolka banaadir in ay ay shacabku mar dhow ay maqli doonaan xiliyada soo socdo in bulaacadaha la furo meelaha biyo horeenka ah dhan ay ka baxaan biyaha wadooyinka dhismaheeda la dayactiray ama kuwa hadda dayactirka ay ku socdaanna la hubiyo laga jegareeyo la fiiriyo in nadiif ay tahay oo biyo fadhiisad aysan lahayn in kale aada iyo aad ayuu mahadsan yahay waryaheena muuse cismaan abtow ayuu kaasi ahaa oo biyihii maanta wadooyinka fadhiistay iyo roobabkii xalay saqdhaxad da-ay oo nimco ilaahay uu keena ahayd dhanka kalena saameyn ku yeelatay dadka danta yar iyo gaadiidka faahfaahin naga siinayay khiyaartiina dhegaysatay barnaamijkii faaqidaada wararka ayaan ku guda jirnaay iminkana jowhar maanta magaalada jowhar oo xarun u ah dowlad goboleedka hirshabeelle ahna caasimada maamulka shabeellada dhexe waa waxaa ku kulmaya baarlamaanka cusub waxaana raajida laga qabanayaa dadka u tartamaya guddoonka baarlamaanka labaad oo guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo midka labaad afhayeenka maamulkaas ayaa qadka ku jira daa-uud xaaji ciro daa-uud barnaamijka faaqidaada kusoo dhawow bal faahfaahin naga sii araaji qabashada iyo hawshu meesha ay marayso
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantihiin warbaahinta qaranka raadiyo muqdisho iyo liibaan waxaan ku jirnaa xili doorasho waxaa runtii laga dareemayaa magaalada dhaqdhaqaaq doorashooyin la xidhiidha maantana sida guddigu ay sheegeen maanta waxay ku taariikhaysan tahay xilliga araaji qabashada murashaxiinta u tartamaya guddoonka baarlamaanka sida guddoomiyaha baarlamaanka ku-xogeenkiisa koowaad iyo ku-xogeenkiisa labaad hadduu ilaahay yihaahdana berri qorshuhu waxa uu yahay in mudanayaasha baarlamaanka ee maanta isdiiwaangeliya ay berri kelmadahooda ay soo jeediyaan iyo wixii ay qaban karaan iyo wixii ay qaban lahaayeen maalinta arbacada ahna hadduu alla yidhaahdo si toosa waxaa loo gudagelayaa howlihii doorashada guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle marka maanta waa araaji qabasho berrina waa khudbad khudbadihii arbacadana waa doorashada insha allahu waxaan rajeyneynaa in guddoomiye wax badan ka qaban kara xaaladaha hirshabeelle iyo baarlamaankaba inuu eega meeshaas kasoo bixiyo magaaladana si weyn baa looga dareemayaa in doorashooyin iyo ay ka jiraan dadkuna waxay runtii aada usoo dhaweynayaan doorashooyinkan dhacaya marka saas bay saaka wax u socdaan
aada iyo u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa afhayeenka dowlad goboleedka hirshabeelle daa-uud xaaji ciro oo qadka taleefonka igu waramayey oo faahfaahin iga siiyey arjiyada laga qabanayo musharaxiinta u taagan inay qabtaan xilka guddoonka baarlamaanka labaad ee hirshabeelle khiyaartiina dhegaysatay intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaada wararka oo saakay aad ka dhegaysanayseen raadiyo muqdisho waryaheena muuse cismaan abtow ayaa igala qeybgalay barnaamijka falanqeyntiisa inta aan barnaamijkan lamida aynu ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo